بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة هذا كان باب في الإنصات وحو باب كان وبابيسن ياي في الإنصات آمسكي لآمسيي يوم الجمعة مالنت جمعة في الخطبة خطبة وقت أي سعوته خطيبك وخطبين يوم الآمسكي لآمسيي تاس أي بابكيسي ياي وxdثna qتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاaجر qال بن رمح أخبرnا الlyث عن عقyل عن بن شهاaب qال أنه qال أخبرني سعيد بن المصيب أن أbا هريرة أخبره أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qال سندku kole waa dadka inagu soo noqnoqda ee aada usoo noqnoqodka badan kolley qolooyinka horena waaba intooda hore waaba dee reer masar ibnu shihab iyo inta ka dambaysaana reer madine ayay ahaayeen be laakiin waa sanad marka la eega rijaashiisu inagu soo noqnoqod badan yihiin laba sheekh oo muslimun ba uu muslim ka wada wariye wuxuu u kala farqiyey oo mid buu gaar usoo qaatay qaala bnu rumxin marka la eego xagga riwaayadooda iyo kayfiyadii ay dee sheekooda kaga soo naqlinayeen baa farqi udhexeeyo markaa gaar ahaan buu ibnu rumxin ayuu kasoo naqliyey inu yihi akhbarana layso waxa suurtagal dee qutayba inuu ama can yidhi ama wax kaleba yidhi wuxuu yihi marka abu hurayra rasuulka ilaahay baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh idaa qulta haddaad tidhaahid lisaaxibika ruuxan adiga ku ag fadhiyo jaliiskaaga ama ruuxa aada la hadlaysaba weeye saaxibkaaga aada ku tidhaahid saaxibkana ta looga jeedaa imaka halkan waa man tukhaadibuhu waktigaas kan aada la hadlayso waktigaa weeye ama dee kan jaliiskaaga ee ku ag fadhiya aada ku tidhaahid ansit aamus aada ku tidhaahid yowma aljumucati maalinta jumcada walxaal alimaamu imaamku yakhdubu uu khudbaynayo oo markaa imaamkiina uu khudbadii ku dhex jiro faqad lagawta lagu ayaad laba timi macnaa hadal aan toosnayn oon fiicnayn ama baadilaba ayaabad kuba hadashay taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh xadiidka riwaayaadkiisaan sii raacin doona ama duruqdiisa si aan guud ahaan masalada ugu soo yar laabano wuxuu yihi msلm وxadثnي cabdالmلك بن شhuعayb بن الlayثi qala xadaثnي abي عan jadي qala أnه qal xadaثnي cqayr بن khاld عan بن شhهاab عan cmr بn cabdالعaزيز عan cabdاللh بn إbrahim بn qاrid وعan بn المصyب أnahma xadaثaah أn abا hurayraةa xadiiska matnigiisa inooma soo noqonayo waa kii hore un dariiq ama labaad oo xadiidku leeyahay weeye welibana ibnu shahaab baa halkan waxa weeyaan markii horena kuba sugnaa imikana kuba sugan in yar baan si aan umuurahan u yar dabdino uun xagga bal matalan ayun baan in yar sanadka ku joogsanaynaa tarjam ahaan uguma joogsanayna waa sida kale horta labada sanad bal markaa kan iyo kii hore kii horea ka caalisan oo kan waa ka naasilsan yahay ama uu ka tiro yar badan yahay kii hore haddaan eegno layt ibnu sacad imaamkaas iyo muslim dee ruux keliya u dhexeeyo waayo labada sheekh way siman yihiin qutaybe iyo ibnu rumxin way siman yihiine waa waasido keliya u dhexaysay layt ibnu sacad iyo muslim halkan maanta layt ibnu sacad waa canjandiida weeyaan waa awowga eh laba u dhaxaysa oo cabdilmelik iyo aabihii shucayb ayaa dee shucaybna waa ina lays buu ahaaye labaa udhexeeyo halkan baa tiradu ay ka yar korodho sanadkan baa ka naasilsan sanadkii hore taas yada waa mid arrinta kale jirtaana markii horeba cuqayl ibnu khaalid waa inoogu sugnaa waa kan magacii aabihiina halkan laynoogu taam yeelay iبن شهاaبna uu ka warinaya lakiin iبن شهاaب markii hore xadيiثka wuxuu ka wariyey سعيد بن المصيب سعيد بن المصيب baa abا هurayre kaba warinayo dariiqaasaynu soo aragnay oo iبن شهاaب xadيiثka سعيد buu kaba wariyey سعيدna أbو هurayra oo dadkii أxaadiistooda dee u aad u badsaday ahaa walow de aan nidhi صaحيixayn iyo waxaa kaga badan labadan oo kale bal ina abu hurayre u qabay ayuu kaba warinaya lakin halkan maxaa meeshii jira iبن شهاaب سند kale u yeeshay xadيiثkuna waa kii un oo waxaa inoogu sugan عan cمر بن عaبدالعaزيز عan cabdاللahi بن إبراhيم بن qاrid waa intan inta soo korodhay oo markaa labada sanadba waa laba sanad oo صaحيixa ama labadan riwaayaba iبن شهاaب nin xaaفid u ahaa shakyo badan lahaa riwaayaad badan lahaayo bal markaa taasun bay kaba mid yihiin oo xadiidka markaa laba dariiq buu ku wariyey mid waa سعيد بن المسyب عن أbي هurayرaةa طريقa labaadna waa cمر بن عaبدالعaزيز waa khليفadii raash markaa ama rashidka ahaa khلaفاء الrashidيn laguma tiriyey waxa weeyaan de نجيب بني أمyة cمر بن عaبدالعaزيز oo isaguna زهري aad bay isugu dhow yihiin xagga dabقada xaف بن حجaرna raaبica ayun buu kaba dhiga ama dabaqada afraad ee ruwaada cumar isaga ibnu shahaaba taa u yahay laakiin arrinka jira un waxa weeye dee cumar isagoon afartankiiba dhamaysan ama buuxsanba ayuu dhintay oo dee hore isagoo nin dee markaa aan afartan gaadhay un ama aanu weli u dhammaanba afartankii ayuu dhintay ibnu shahaabna dhowr iyo labaatan sanood buu dabadiisii noolaayo xagga marka la eego da ahaan iyo waqti ahaan iyo dabaq ahaan waaba isla mid cumar بn cabdilcaziz waana khaliifada aan garanayno kolley cadligiisii iyo aqoontiisi iyo zuhdigiisi iyo umuuro ayuu xadiid ka wariyay haddaba cumarna isagu abu hurayre ma soo gaadhin san ibnu shahaabba usoo gaadhin ayaanu usoo gaadhin oo cumar wuxuu xadiidka ka wariyay nin aynu horena kolley kitaabka mar usoo aragno cabdillahi bn ibraahim ibnu qarid la idhaha taabiciya ninkaas baa abu hurayre ka warinaya marka cabdillahi ibn ibrahim ibnu qarid iyo سعيد بن المسyب baa siman سعيد بن المسyب arinka markaa jira waxa wey iبن شهاaب laba siyood buu ku wariyey xadيiثkii kol waa kaasoo waa عan iبن شهاaب عan سعيد عan أbي هurayرaةa marna waa maxay waa عan iبن شهاaب عan cمر بن عaبدالعaزيز عan عaبداللahi بن qاrid عan أbي هurayرaةa taas bay arinku noqonaya xataa markaa daريقa labaadna kee halkaa hore dee markay سعيد tahay laba udhaxaynaya abu hurayra marka saciidtay mid baa udhexeeya abu hurayra markaa laba uba dhexeeya intaa wey anahuma xadahaahuna can ibn musayiba hadda waxaan ku cadfaynaa can cumara ayaan kuba cadfaynaa can cabdillahi kuma cadfayno macnuu maaha cumar bn cabdilcaziz baa xadiidka ka wada maqlay cabdillahi ibnu ibrahim iyo ibnu musayib ka wada maqlay arrinku kaa maaha ibnu shihaab baa xadiidka cumar bn cabdilcazizna waa ka maqlay ibn musayibna waa ka maqlay cumar bn cabdilcaziz markaa abu hurayre cid baa udhaxayso waa ina ibrahim cabdillahi bn ibrahim kan haddaan ibrahim bn cabdillahi ba la odhan sa inoo dambaysa markan kalena dee ibnmusayibna iyada dee waaba oo ibnmusayib bay siman yihiin bal inta sanadka yar inoogu sugan intaa weye marka anahumaadan tasniyadana maxaan ka dhigaynaa waa ibnmusayib iyo cumar bn cabdilcaziz oo de cabdillahi bn ibrahim markaas xadaثaahu ana abaa hurayrata qaala oo waxay u warameen inuu abaa hurayra yidhi oo cumar bn cabdilcaziz abi waa sidati cabdillaahi dee ibn musayibna isagaaba toosagaba maqleen qaala inuu yihi samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay baan maqlay yaqulu xaalu ku qowlayo maxay bimilihi waa xadiidkii hore laftigiisii iyo macnihiiba kii hore miligii وxdثnي محمد بن xاtم qال xdثna محمد بن بكr qال أخبرna بن jurayج qال أخبرnي بن شهاaب cqayr بن khالد baa imaka meeshii ka baxo iبن jurayج cabdالملك baa xadيidka iبن شهاaب kaba wariyey maxaan u yihi bالإسناaدyن جaميiعا labadii isنaadba waa labadii isنaade uu lahaa iبن شهاaب oo عan cمر عan cabdاللahi iyo عan iبن المسyب taasba labadiiba iبن jurayجna qayr iبn khaalidba riwaayadiisan dambe waxa weeyaan cabdilmalik uu kuba sugnaa ibn shaci sheekha muslim ahaa labada sanada ay u jiraya labada dariiq ayuu labadii dariiqna ibn jarij ama ibn jurij riwaayadiisa ay nooguba sugan tahay fi hada xadiiثi xadiidkan milahu غayra lakin ana bna jurayji ina jurayj qaala wuxuu yihi marka riwaayadiisana ibnu shaab kaba warinayo ibrahim ibnu cabdillahi ibni qarid oo halkii cabdillahi ibnu ibrahim ibni qarid aynu marka hore soo aragnay ayaa ibnu juraj riwaayadiisa maxaa ah ibrahim ibnu cabdillahi ibni qarid waana nin keliya uun oo de waxa weeye ibrahim ibn cabdillahi ibni qaride dee barhkoodna waxay idhaheen waa cabdillahi ibn ibrahim ibni qarid uno waa tan uno waa kala horreysin magaciiyo dee halkan cabdillahi ibn ibrahim ama ibrahim ibn cabdillahi qolayin culimada kaba mida ama ayaa waxay sheegteen bal laba ama laba ayay ka kala dhigeen oo cabdillahi ibn ibrahim ibn qaridna nin bay kaba dhigeen ibrahim ibn cabdillahi ibn qaridna nin kale ka dhigeen lakin de waxay raajax yeelaan inay taasi waham tahay arrinku inaanu taa ahayn ee nin keliya no de waxa weeya labadan siyood ba markaa kolla cabdillahi ibn ibrahim loo yihi barhkoodna ibrahim ama jasana la yidhi magacan kalena laguma sheego isweydaarinta kala horreysiinta ah taas bay yidhaaheen laba ma kala aha وxadثna بن بن abdi cmر qال xadثna سfyاn عن أbي الزinاd عن الأعrج عن أbي هurayرaةa عن النaبiي صلى الله عليه وسلم kole in badan san ama dee marar horan soo aragnay kuna soo celcelinay بن أbي cmر mحamed iبn yaحya بن أbي cmر alcadnي waana nin mصنifana ahaa msnad ba leh n waxa weeye haddii uu sufyaan uu ka warinayo sufyaan iطlaaqa waa sufyaan ibn cuyeyne un sufyaan thawri ma noqonayo sababtu ma soo gaadhin isagu ee sufyaanka uu idlaaqayaa ibn abi cumar markay noqoto iyo waxa weeyaan iyo qutayba iyo waa sufyaan ibn cuyeyna can abi zinaad can alacrajna horean soo sheegnay dee sanadkan markay noqoto abu hurayre axaadiisa marka laga warinayo asaanida aba hurayre gasho sanadka laba idhaa waa ugu sixo badan yahay waa abu zinaad can alacraj can abi hurayrata sanadkaas baaba ugu sareeya ama ugu asaxsanba asaanida abu hurayre abu zinaadna cabdillahi ibn dakwan baa la yidhaha abu cabdiraxmaan weeye kunyadiisu ee tani waa laqab walow suuro kunya ay leedahay waa laqab weeye oo laba la la yidhaaho maba jeclayn ama ma waaba karhi jiray acrajna waa cabdiraxmaan ibn hurmus daba can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala anahu qaal idaa qulta haddaad tidhaahid lisaaxibika kan jaliiskaaga ee dhinacaaga fadhiya ama saaxibkaaga eed laba hadlayso ansit aamus uu hadlay waxaad doonaysaa inaad aamusiiso od tidhaa war khudbaa lagu jiraa aamus baad ku tidhi adna waad hadashay yowma aljumacati walxaal alimaamu imaamku yakhdubu uu khudbaynayo faqad laqiita lagwi ayaad laba timi hadal aan fiicnayn oon toosnayn ama ayaad ad ku hadashay qaala abuzinaadi abuzinaadi wuxuu yidhi hiya macnaa lafdigan laqiita abu inayni markii horena laqowtaynu soo aragnay makana waa laqiita luqatu abi hurayrata abi hurayre dee reerkoodii waa say ficilkan uu isticmaali jireen abi hurayre luqadiisii weeye laqiita eh wainamaa huwa faqad laqawta arrinku waa laqawta macnaa horta waa baab ficil keliya uun ee ficilkaa laba wej ku yimaado laqaa yalqu laqwan waana kaa lafdiga horeba inooguba sugan masale ahaana markuu laqwi yahay qur'aanka laa yuaakidukum allahu billaqwi fii aymaanikum iyo waidaa maruu billaqwi maruu kiraamani waa kaa maselkii laqaa yalquba laqwiga waa kalaamka baadilka ama waxaan toosnayn oo kale waxaa kaloo ficil ku yimaadaa laqiya iyo laqaa laqan baana masterkiisu noqonaya abu hurayre waa kan umalaa reerkoodii baa taas baaba luqadiisa ahayd lakiin qur'aanka waxa iyadna inoogu sugan o qaal laa tasmacuu lihada lqur'aani walgaw fiihi walgaw marka maxay tahay haddii ay lagaa yalquu ficilku yahay walguu baa la aqriyi lahayoy noqon lahayd se udcu iyo uqzu iyo walgaw fiihidu waa in luqadan imaka uu abuzinaadleya waa luqadii abi hurayre markaa taasa kuba timi ficilku kuba yimi laqiya yalqa oo markaa walow halkan xataa sharaxay kuba sugantahay ta hore afsaxe lakin dee qur'aankii baaba luqadaa kuba yimi oo walow tan kalena masar ahaan inooguba sugan tahay laa yuqad bilagwi fi aymanikum iyo lakin waxaan leenahay un tanna waa luqa un tanna waa luqo bal dee intaa keliya un ma odhan intaasaa fasaaxo badan oo qur'aankii baaba tan kuba sugan oo daahirkii qur'aanku tan kale ayaaba kuba yimi luqadan abi hurayre walqaw fiihidu macnaa waa laqiya yalqa saas oo kale laqan ayaa masterkii noqon walqawna dee taas oo kale se iscaw iyo imaka ama wixii laba midkaa baabkaas dee aan u odhanaynaan ilqow haddii kale ilqu marka ulqu bay noqon lahayd walqu fiihi ulqu lagaa yalqu se daca yadcu udcu oo kale taasi waa xagga luqo lakin waxaan leenahay labada arrimoodba way banaan yihin baabkana xadiidkiisi inta baaba waa xadiid keliya maxaa iyada inooguba sugan horta iyadoo jumcadii marka imaamku khudbaynayo aad la isugu adkeynayo ama la isuga diidayo la iska sajrinayo kalaamkii waayo ansit ruuxan yidhi ee ruuxan saaxiibkiisii ku yidhi kollay ruuxani waa hadlayay oo waa waxaan toosayn markuu laba yimuu khudbadda dhexdeedii hadlay ninkani macruufa buu dadkii farayay eeg macruuf buu farayay ama shay munkaruu nahiyayay marka macruufkii la isfarayay haddii uu lahwi noqday khudbada dhexdeedii hadalkii kale iyadu kaama ahayn kani waaba eeg shay fiican buu laha war aamus buu laha khudbadda dhegeyso shayga macruufku faraya kol hadday taasi lahwi noqotay hadalkii kale dee ahaynba taas oo kale min baabi awlo weeyaan oo taasi waxay keenaysaa un dee hadal wixii hadal dhammaantii inuu khudbadda dhexdeeda yahay wax madmuuma laysuma diidayo ruuxana waajibkiisu yahay inuu khudbadii dhegaysto taasoo uu aamusana taas baa iyada xadiidka inooguba sugan xagga laqwiga laqwiba laqwiga dee kollay culamaa u laqa hadaladoodu way isku wada dhow yihiin oo kalaamka saaqadka ee la tuure aan faa'iide lahayn waa la yidhaha hadalka baadilkeen toosnayn waaba la yidhaha macnaa laqwi ayaad laba timi riwaayadka qaarkood oo yani dee ayaa waxay kuba yimaadeen ma axaadiis aba kuba timi ruuxa laqwi laba yimaada dee falaysat lahu jumuca jumca umay sugnaanin bal lafdibaaba saarat jumcatuhu duhran duhur bay jumcadiisu noqonaysaa taasna macnaha ay kuba fasireen kollay dee axaadiis kala duwanna baabka way kuba timi macnu uu yahayba ruuxii hadduu laqwi la yimaado khudbadda dhexdeeda intaa uu dhegaysanayo fadiiladii jumcadu ay lahayd oo siday noo dambaysaba dee jumcadii ilaa jumcadii ka horreysay iyo weliba saddex xishoo loogu daro ayaa loogu dembi dhaafayay fadiiladaasay lahaydba fadiiladaasi meesha way kaba baxaysaayo fadiiladii jumcada ma yeelanayo waa duhuroo kale noqona macnaa waajibkii waa kaga dhacayaa faradkii waa kaga dhacaya oo soo celi lama odhanayo salaaddii way burtay lama odhanayo laakiin fadiiladii iyo maylay oo xadiidkan ama ibn lafdiga ahaa jumco malaha oo kale aimadii warisay ibn wahab iyaba ruwaadiisa kaba mid ahaa markaasa wuxuu idhaah dee waxay noqonaysaa fadiiladii jumcada buraysay laakiin salaaddii way kaba gudaysaa bal muhimku salaaddii way ka dhici faradkii uu kaba dhiciye se fadligii jumcada iyabaa meeshii kaba baxaya taasba wey bal arrinkuna markaa wuxuu keenayaa un kalaamkii dhammaantii in la isu diido in waxaana laftiga xadiidka kuba sugan in walimaamu yakhdub oo taas macnaheedu yahay inta ay khudbadu socoto weeye xukumkan iyo tani kale waxyaalo kalena waa inoo yar dambeyn doonaan abwaab kale kuba iman doonta oo maha dee imaamku markuu soo baxo ama mimbarkii uu fuulo weli isagoon khudbadii bilaabin hadduu ruuxu markaa hadlo imaka arrinkani way kaba baxsantaho walimaamu yakhdubo waa marka ay khudbadu socoto khudbadda bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda ayaa laga rabaa ruuxii aamuskan inuu aamuso inuu dhegaysto hadduu hadalkaa laba yimaadana xataa dee ay noqoto tanba shay khayraa bay noqonaysaa uu laba imanaye laqwi ay noqon marka bal hadduu u baahdo ruuxu san oo kale ruux inuu aamusiinayo eishaare ayuu ku aamusiin bay markaas ee hadalkii uu iskaba dhowrayaa ishaare ayuu ku aamusin walo culimadu ay kaba soo reebaan xaaladii bal matalan hadalkii dee salaada dhexdeeda banaanaan jiray sa ruuxu isagoo salaad ku jiro ruux indhaloo meel ka dhacayo arkaa ama darar iyo waxyaala taas oo kale xaaladaasi dee ruuxan si loo badbaadiyo waa hadlaye bay odhanayeenba bal ama taas oo kale hadday arrintu tahay dee khudbadiina uu dhegaysanayo ruuxna uu ku badbaadinayo iyadu way kaba baxaysaa way kasoo wada reebaan taas oo kale laakiin marka aanay waxyaalahaasi jirin ee muhimku waxa weeye khudbadii in la dhegaysto laba hadlo waxaa kaloo jirta bal taasi waa marka uu maqlayo kolle waxaan leenahay culimadii halkan tidhi karaaha kaba cabirtay walow selafka inta badan markay karaaha ka cabiraan karahata taxriim ay uba jeedaan ama sunno un kaba dhigtay kolle adilada dee meesha inoo taalaa waxay keenaysaa taa wax ka duwan oo ah in insaadkii uu waajib noqonayo dee kol haddii salaadii fadligeediiba uu ku waayo waxaan toosnayn uu laba yimi ama shay aan u banaanay inuu laba yimi buu kuba waayaye laakiin bal hadday dhacdo ruuxu inaanu khudbadii waa fadhiyaa laakiin dhawaaqii khadiibkuba ma soo gaadhayo ma maqlayo khudbadiina way socotaa macnaha watay kaba cabireen ruuxu khudbadii ma maqlayo maxay xaaladuu noqon dee berigaa hore waa suurtagal baaba inaka inaga mukabiratu soft baa ruuxii meel kasta gaadhsiin kara allahuma haddaan kooraan ku goyin oo inta kooraan ku goyin dadkii qaar aanay umaqlahayn ba taas oo kale dee ayma kala duwan ama intooda badan waxay doortaan kol hadday khudbaddu socotay insaadkii inuu jirayo insaadkii iyo aamuskii inuu jirayo waana jiraan dawaaif culimada kaba mida oo kol haddii aanu khudbadii maqlahayn dee waxa weeye kasoo reebo oo yidhaaho bal imaka taas ama dikri kalu la imanaya ama kol haddaanu wuxuu dhegaystaaba jirin laakiin intooda badan iyagoo cumuumka un eegaya ayaa waxay ku tagaan inuu aamuskii uu meeshii jidaysaya ama ruuxa arrinkiisu ay tahay inuu aamuso oo kale taa wey waxaa jirta selafkii dee rag kala duwan oo selafkii kamid oo laga soo naqliyey inay khudbadda dhexdeeda haddi jireen laakiin taasna iyaga dee duruufo gaara ayuunbaa keentay oo wax nusuustii looga tago la yidhaah waa taas oo sunno loogu xambaara may jirto dee waxaa waktiyadoodii jiray qarnigii koobaad ba jiray khaasatan ciraaq oo kale xajaaj markii uu haystay oo kale iyo khudbadda dhexdeeda waxyaalo aan toosnayn in dee ay kuba hadli jireen warkood cid aan lacnad mudan ay lacnadaan ha noqoto waxyaala baadilo ay kol sheegaan haba noqoto markaasaa dad salafkii oo kala duwani ay markay waxyaalaha bilaabaan iyo sheeke iyaguna iska bilaabi jireen ay sheekaystaan oo kale si aanay maqlin oo dee rag kala duwan oo salafkii kamid ah lakiin waxay ahayd dee taasi waa marka ruuxii mawduucii khudbadaba uu kaba baxay wax kaloo ama aan toosnayn buu isaga kuba hadlayaa bal taas bay arrintoodu ahayde laakiin ma noqonayso wax la yidhaaho dee imaka halkan xukumkan guud loo bedelo oo la yidhaaho may waata kuwa sidaas yii maye dhegaysigu waa sunno une waa la hadli karaa ee iyaga duruuf gaar ay ahayd oo xajaaj iyo waktigiisii dhacaysay ama markay waxyaalo ama dee mujaasafo xataa ducadii suldaanka ay kulaba imanayeen mujaasafo ama waxyaalo kolkol waxyaalo farriimo dee ayay ama kolkol suxuf iyo waxyaalo meel ka ama dee kolay umarada ay waxyaala ay soo diyaariyeen oo dadkii lagu dul aqriyayay lacnad ibnu zubayr iyo cali iyo lacnada iyo waxyaalo saasaa iska wada badnaayo taasi ay keentay dad salafkii kaba midi inay waxyaalo kale isaga jeedsan jireen si aanay u maqlin bay laakiin taasi dee waa xaalo khaasay ahayde bal arrinku kolle xadiidka wuxuu inoo faa'ideynayaa oma murahan kaba qaadanaya taas weeye sharaxna way niyar eegi doontaa insha allahu tacaala waxa waay babun fi saacati alati fi ywmi اljumucati saacadda iyadu ku sugan maalinta jumcada taas buu baabkeedii yahay oo bal baabkana wuxuu u baabaysan yahay saacad ducada la aqbalo oo maalinta jumcada waa maalin kastoo jumcaha kuba sugan waana miisada iyo fadaaisha ay jumcadu leedahay mid kaba mida taas buu baabkeedii yahay wuxuu uhi musanifku xadaثana yaxya bn yaxya qaala qara'tu calى malikin xa وxadaثna qtaybaة bn saciidi can malik bn anasi can abi zinaadi can alacraji can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam dakara ywma اljumuca horta sanadku waa isla mid un yaxya bn yaxya qutaybat bnu saciid labadaa sheekh baa muslim leeyihi labaduba malik bay kaba warinayaan wuxuu isu raacin waayey oo qutaybe iyo yaxya mar keliya isu raacin waaye imika xadan taxwiilka uu laba yimi siiqadoodiiba ama cibaaradoodaa kala dunayd oo mid isaga muxuu yihi qara'tu calaa malikin midna muxuu yihi can malik bni anasin cibaaradoodaa kala dunayd oo markaa waa had iyo goor diqadii muslim iyo ilaalintii uu alfaada sheekhadiisa u ilaalinayey macnuu xataa hadduu mid yahayba uu ilaalinayo lafdigoodii oo bal intaas bay ku kala dunaayeen oo saas baa keentay inuu kala farqiyo labadii sheekh wuxuu yihi marka abu hurayra rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh wuxuu hadal qaaday maalin jumca faqaala wuxuu yihi fiihi ama maalinta jumcada ujeedada hadal qaadkani xusitaanku fadaaisheedii iyo fadliga ay leed u caddaynaya rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh faqaala wuxuu yihi isagoo dee uu muuraha dee ka hadalkii uu jumcada kaba hadlayay ayuu kusoo daray fiihi waxaa yowma ljumuca kuba sugan saacatun saacad baa kuba sugan laa yuwaafiquhaa saacaddaasoo laa yuwaafiquha aanu waafaqahayn cabdun addoon muslimun muslima walxaal huwa yusalli uu tukanayo oo yas'alu llaha xaal uu weydiisanayo shay-an wax waa shay khayra sida inoo dambaysa ilaa oo uu waafaqo macnaha la kulmo un weeye ama ha u qastayo saacaddan nin dee ujeeday oo saacaddan bal ku dadaalaya inuu waafaqo ha noqdo ama ruux dee tan kuma waafaqun ha noqdo waa musaadafo un iyo la kulan un isagoo xaaladiisi iyo sifadan ku sifoobay ay saacaddii ay soo marto un ilaa acdaahu ilaahay waa siiyaa iyaahu wixii uu weydiistay ee wixii uu ilaahay uu weydiisanaya rabbi u aqbalaa uu siiyaa زيادة qطaybة في riwaayaةi qطayba wuxuu ziyaadiyey riwaayadiisa وأشhaaرa بyadihi يqalilhaa oo macnu waa maxay yaحya iبnu yaحya iyo qطaybaة iبnu saعيid ba xadiidka malik iبnu anas bay ka wada wariyeen haddaba yaحya iبnu yaحya riwaayadiisa kumay sugnayn taasi wa أشhaaرa byadi ee riwaayada qطayba can malik weeye xadiidkay la socotaa oo xadiidkii de waa marfuuع rasuulka ilahi baana ishaarayay maha cid ka sokayse lakiin qutaybat ibnu saciid baa riwaayadiisa can malik bay intani la socotay oo wuxuu la dheeriyey yaxya ibnu yaxya tamimi buu la dheeriyey wa ashaara waanu ishaarayo biyadihi gacantiisii buu rasuulka ilaahay kuba ishaaray yuqaliluhaa xaal uu yaraynayo oo isagoo aada macnaale saacaddani waa saacad khafiifa taas buu ishaaray bal ishaarada iyo waxaa ku tacalluqsan haddii a la yidhaha weli way inoo dambeyn doontaa waanan yar eegi doonaa ishaaradani se u dhacday oo kale bal wixii inoogu yimi ayaan eegi doonaaye macnuhu waxa weeye markaan saaco idhaahno dee waatan imika waxaynu u naqaano saacad baa jirta waktigoodiina waaba iska jirtay in dee maalinta iyo waxa weeyaan habeenkiiyo dee ajza ama ilaa afar iyo labaatan jins loo qaybinayo maalintiina labayo toban saacadood ama habeenkiina labayo toban saacadood laga cabiraya waktigaasba way jirtay intii kaba dambeysay lakiin taasi tii imika halkan loo jeeday ma aha macruufka ahayd ee dee muddadan aynu garanayno inta ay tahay ee habeenkii iyo maalintii ama waktiga loo qaybiyo ma aha macnuhu waxa weeyaan waa qidcatu min azaman waa wakti adugu kooban weeye xataa taxdiidada inoo soo socda maaha inay waktigaa dhamaysanayso ee waa saacad khafiifa ama latiifa ah oo dee ruuxii waafaqana ilaahay ducadiisa uba aqbalayo ee maaha saacad dheer ama inta saacad loo yaqaano maha taas baa macnuu yahay xagga ishaarada iyo way inoo dambaysaa xadaثna زahيr بن xرbi qala xadaثna ismاعيل بن ibrahim qala xadaثna أyub عan mحamedi عan abi hurayrata qala anahu qaal bal de ismaaعيل بnu ibrahim waa imaamkii shahiirka ahaaye lakiin ku shuuroobay hooyadii in loo nisbeeyo ismaaعيل بnu curaya ismاعيل بن ibrahim بn mqsm waana caalim weeye waxa weeye oo hooyadii in loo nisbeeyu ku shuuroobay ma jeclayn baa la yidhah waa karhi jiray saas baa shaafici looga soo naqliya inuu odhan jirayba xadaثna ismaaعiil aladi yuqaalu lahu bnu culaya manaa isagaa iska duwayo de waa tas la yidhaaho dadka dhexdoodii bay taasi ugu shuuroodo kolkol ismaaعiil ibnu ibrahim de inagiiba kolkol aynagu adkaansa inaan garano ka uuyo inuu isaga yahay in kale bal imaamkaa weeye ayubna waa ayub saktiyani moxamedkan ayub ka dambeeyaana kolle ayub saktiyani haddaan aragno moxamed kaba warinaya ama abu hurayra waxa weeyaan sanoo kale waa moxamed ibnu sirin weeye ayub saktiyani ninkan moxamedkan uu idlaaqaya imaka wuxuu yihi abu hurayra qal abulqasim abulqasim ba wuxuu yihi slى الlه عalيهi وasلم ina fi اljumucati jumcada waxa ku sugan la saacatan saacad baa ku sugan laa yuwaafiquha aanu waafaqahayn oonu la kulmahayn muslimu ruux muslima ruuxaa muslimkao qaa'imun taagan oo yusalli intuu taagan yahay salaad tukanaya yasأl الlah kaasoo yasأl الlahi ilaahay weydiisanaya khayra khayr weydiisan markii hore waxaan soo aragnay yasأl الlaha shayئa shaygiina waa khayr o ujeedadu ee wuxuu hadduu dembi waxan yahay uu isagu doonayo wax ismi ku sugan yahay uu yahay iyada taas dee duco loo aqbalayo maaha oo ka loo jeeday maahe waa wax ay habboon tahayba ama ay dee jaa-is tahay mubaaxtay ilaahay in la weydiisto khayr addunya ha noqdo ama khayr aakhira haba noqde taa weeye laakiin wixii aan taa ahayn way ka baxsantaho bal xadiidka dee kan yaanu tan imika halkan inoogu sugan ba noqonaya lakiin riwaayaad kaleo ama iyo axaadiis kaleo baabka kuba soo aroortay ayaa maxay di maa lam yasأal xaraama maa lam yasأal isma aw qadicata raximin ujeedadu wax ismi ku sugan yahay ama qaraabo goyne ay ku sugan tahay haddaan dalabkiisu ahayn haddaanu wax xaaraamo dalabkiisu ahayn ujeedadu markaa waa shay khayra shay mubaaxaba waa loo aqbalayaayo waa la siino ilaa oo uu waafaqo ruux muslim oo sifadiisu taa tahay rabbigiina baryaya acdahu iyahu wixii uu doonaya ilaahay uu siiya wa qaala waanu ishaaray qaaladani halkan waa idlaaqu lqowli cala alficil dee waana wax soo noqnoqdo oo luqadana kuba badan axaadiidana kuba yimaada qaala bira'sihi macnaa ashaara oo kale qaala birijli qaala biyadi imika wa qaala biyadi macnaa uu ishaaray weeye gacantiisu ku ishaaray oo qowlka halkani waa idlaaqu lqowli cala alficil waa wixii uu sameeyo waa halkii waa ashaara in kuba soo mar yuqaliluhaa xaal uu yaraynayo yusahiduhaa yuqaliluhaa bay la macno tahay oo macnaha saacad dheer ma aha waa saacad laxdo nadiifa a weeye ama khafiifa se inoo soo socota marka xagga ishaaradaas oo kale ee iyada bal matalan siyaalaha yimi oo kuba yimi walow dee dhici karto in ay aanay marfuucba intaasi noqon waxaa riwaayaad kuba yimi inuu dee unmuladiisii uu dhigay badna alwusta ama alkhinsar macnaa suulkaba sadee waliyudiin alciraaqi yidhaah bal waa daahirka ee walow laftigu unmulo ahaa intan hore ee suulka oo kale ayuu fartaa fardhaxadii ayuu halkaa bartankeeda saaray ama faryartuu bartankeeda saaro ujeedadu wax saasa waa ishaaray wax weyn ma aha waa wakti yar waa zaman yar taas bay hayd oo imaka yuqaliluhaadana waa ishaaradii uu laba yime ku ishaarayay zamanku inuu kooban yahay inay laxdo nadiifo ay tahay haddii xataa aynu xadiidka inoo soo socdo mimbarka marka uu ku fadhiisto khadiibku ilaa salaada laga baxayo macluum aha imtidaadkeeda intaasoo dhana waa muddadaa dhexdeeda ayay dhacaysaye muddadoo dhan maaha haddii bal xadiidkii kale aan eegno waa casrka wixii ka dambeeya ama maa bacd alcasri ama saacadda ugu dambaysa ilaa guruubi shamsi iyadna maha saacad dee inay waktigaasoo dhan qaadanayso ee caam yeeleyso ee waa halkaasay ku dhex jirtaa weyo ay kaba mid tahay intaas baa macnuu yahay oo uu yaraynayay oo maaha waa wakti dee ruuxa u dhaafi kara haddaanu u ihtimaamin oonu dee waktiyada ducada iyo baryada kuba shuqloomin bal xagga waktigana way inoo dambeeya xadiis baa inoo dambeeya markaasaan eegi doonaa walow aynaan dhamayn karahayn waxyaalihii meesha la yidhi waxa ugu ahamsan ama waxa ugu raajaxsan cinda ahli اlcilmi xagga marka la eego waktiga taxdiidkiisa xdثna بن المصنى qال xdثna بن أbي عadي عن بن عawn عن محaمd عن أbي هurayرaةa qال أنه qاal waa dريq labaad oo xadiidkii hore leeyahay محamed بن المصنى محamed بن ibrahim بن أbي عadي horaynu soo maro بن أbي cadigana waa awogii baa loo tiiriyey محamed بن ibrahim baa la ydhaha horaynu usoo ogaanay iبن cawnna waa imaam kolley ayub skhtiyani ayuu aqraantiisii ahaa xagga marka la eega da ahaan cilmi ahaan camal ahaan oo sida ayub oo kale ayuu ahaa cabdالlahi بn cawn ibn ardaban weeye marka halkii ayub buu bedelay imika oo moxamedkani waa moxamed ibnu sirinun qaala wuxuu yihi marka abu hurayra qaala abulqasimi salى الlahu عalayh wasalam bimili xadiidkii hore mid laba mid ah وxdثnي حmayd بن mascdة الbahiliي qal xadثna bشhr yعnي بna mfضl qال xdثna سلمة وهuوa بن علقمة عن محaمد عن أbي هurayرaةa محamed waa ina sirin lakiin maanta iبن cawn iyo ayuba kuma sugna halkii سلمة بن علقمة ayaa iyagii meeshoodii kuba sugan سلمة بن علقمna waa nin ثiق a weeye oo kolayna isaga صqاar التaaبعيn dadkii la mucaasaroodo dadkii taabiciinta ugu yaryaraa unbu la dabaqo ahaa l la da ahaaye lakiin cid صaxaabo arkay may jirin oo sidaa daraaddeed waa atbaacu taabiciin raggii ugu waaweynaa walow nimankaa la mucaasarooday oo nimankaa dee uu soo gaadhay ujeedadu bacda صaxaaba ama mararhkii ugu dambeeyey aragtiuna aanay uba sugnaanin waana nin siqaan leenahay kollay hore umaynaan soo arag xadiidka xadiidkan imakaan haynuu kitaabkeenan ku leeyahay iyo xadiis inoo dambeeya oo kollay soom kuba iman doono labada xadiis buu kitaabka ku leeyaho macnaha kitaabka riwaayaadkiisu aad bay uguba yar yihiin qaala wuxuu yihi marka abu hurayra qaala abulqasimi salى الlahu alay slam mitri markaa lafdigu waa kii un ee sanadadii iyo duruqdii kale unbuu sheeku uu inoo soo yar marka kuwii hore inoo raaciyey وxdثna cبدالرحمن بن سلام الجمحي qال xdثna الربيع yعnي بن مسلم عن محمد بن زياد عن أbي هurayرaةa عن النبي صلى الله عليه وسلم xadيثku wa xadيثkii abu هurayرة waana dريqii ugu horeeye baabku ku bilaabmayo kuwan dambe waxaan arkaynaa un bal aصxaabtii iyo xertii abu هurayرة majmuuعة kaba mida markii ugu horeysay acraj baan soo aragnay haddana محamed بن sirin baa dhowr goor soo yar noqnoqday imikana waxa yimi محamed بن زiyaad ayaa meeshu yimo isna hore aynu kitaabka marar uu soo aragnay عن النaبiي صلى الlه عليه وسلم أنه qاaل إna في الجuمعaةi لaساaعaة جuمعada saaعad baa kuba sugan laa yuوaafiqha مسلم yسأل الlaha فيha خaيرا ruux mسلم aan uwaafaqaynayo yسأل الlaha فيha خayra ilahay khayr weydiisanaya ilaa acdaahu iyaahu qaala wuxuu uhi waya saacatun khafiifa halkii waa ashaaradii waana saacad khafiifa ah ujeedadu saacad dheer ma aha inta saacad aan unaqaanana maha way ka yar tahay وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه imakana waa nin kaloo أصxaabtii abu هurayre kaba mida xadيidka abu هurayre kaba warinaya عan أbي هurayرaةa عan النaبiي صلى الlه عليه وسلم وlam yqل وهiy sاacaة خaفيifaة oo marka la eego hamaam بnu mنbه riwaayadiisa abu هurayre kaba wariyey kii bay la mid tahay imika halkan aynu soo marya waa bmili walow halkan aanu bmili dhigin kan imika inoogu dambeeye laakiin lama isoconun wahiya saacaة khaفiifa iyada intan xadiisyadan kolley macnahoodii guud waan aragnay e laakiin waxyaala inooguba dhiman oo xagga marka waktiga aan ay bal inoo soo arooray axaadii xadiidka kitaabku inooguba soo arooray aan aragno ayaan haddana alfaada qaarkood halkan dib ugu soo laami doonaa waayo xadiidkaa kale inaga yar xinaanayaan umuuro dee si aan isu raacino ama aan u jamcino un axaadiisa وxadثna abu الطاhiri وعaliي بن khshrm qal aخbarana بن whbi عan mkrmةa bni bukayri xa وxadثna haarun بن سacيidi اlayliy وaحmed بن عيسى qala xadثna بن whbi qal aخbarana mkrmة عan abيhi عan abi burdaةa bn abi muسى الأشعariي qal anahu qal qala lii cabdاللahi بn cmra asamicta abaka yuxadiث عan rasuuli الlahi slى الlه عليه وsلم fi shaأni saacaة الجumuعة bal intaynaan gaadhin matiga xadiidka waxaa xadiidku kolley labadan dariiqee sheekh uu soo kala naqliye afar sheekuu leeyaha meesha ku kulmay oo labalabay isu raacsayin labada hore ibnu wahbi ay xadiidka kaba maqleen labada dambena way kaba maqleenuun iyaguna ibnu wahbiye laakiin mala cibaaraadka ayuunbaa kala dunaayo marna akhbaranaa makhramatu ayaa ibnu wahbi marka dambe yidhi marka horena can makhramat ibni bukayrin ayuu ahayd oo magacii aabihina uu sheegay gees kalena can baa taalay une waa kolley afarta sheekba ibn wahbi un bay ka wada maqleen bal afartuba waa reer masar un ibn wahbina reer masar buu ahaa waxaa jira un makhramat ibnu bukayr kolley horeynu usoo aragnay waana nin atbaacu taabiciintii kaba mida abihii bukayr ibn cabdillahi ibn rashaj ba xalayna waan soo hayno bukayr ibn rashaj isagoo ina soo yihaa bukayr ibn cabdillahi ibn rashaj oo waa taabiciintii raggii ugu dambeeyey ayuu ahaa bal kalaam baana jira riwaayada makhramat bnu bukayr aabihii uu kaba wariye hadal baa jira hadalka jiraana waxa weeye waa in badan oo ahlu cilmiga kaba mida waxay ku tagaan makhramat bnu bukayr aabihii bukayr inaanu wax ka maqlin inaanu aabihii wax kaba maqlin axaadiidan uu ka warinayaana isagaanay kasoo naqlin inuu yihi waxba kamaan maqlin barhkood maqal yar ha u sugeen axaadiidan markaa dee saxiixaba inoogu sugan ee uu kaba warinayaa na waxa weeyaan bay yidhaaheen waa wijaado wijaadaduna waxa weeye waa arrintu ay tahy dee duruqda taxamulkana way kuba daraan ama aha meelaha ugu dambeeyaanay gaadhsiiyaane wijaado waxay dhahan waa adigoo dee cid bal matalan aada garanayso oo khadkiisii aada garanayso ayaa kitaabkiisii ama axaadiis u qornayd baad heshay samaacad ka maqashay ma jirto dee ijaaziya waxyaalahaasna imaka halkan ma jiraane waxaad aragtay dee khadkiisii waa khadkii fulan imakana waa kii abi waa kutubtii abiun taas oo ayaa tiibaa dee doontay inaad wax kuba wariso haddii dee bal ruuxu wajadtu fi kitaabi fulan iyo waa sida toosane dee kolkolla waa kuwan canba imaka halkan ay dhacdo bal waxay leeyihin waxaan uu aabihii kaba warinaya axaadiisii maqal ma jirin ee waa wijaado waa kutubtii aabihii aabihii kutubtiisii oo arkay ayuu helay gacantiisaba kuba sugnayd ayuu wax kaba warinaya kolley wijaadadana waxay leeyihin inqiaac baa kuba sugan oo walow dee shibhaytisa lakin inqiaac baa meeshii jiro oo maqal baan jirin samaaciyo dee qira'a sheekhi lagu dul aqriya waxyaalihii adugu bal itisaalka kuba cadaabaana halkan ayna ama inqiaac baa jira marka axaadiisa uu aabihii kaba warinayo horta taas way ku wada cileeyeen si guudba weye waa ama kan ha noqoto ama wax kale haba noqotee bal taasi way jirtaa marka hadal baa inoo dambeyn doona xadiidka waa intaniban marka bukayr ba ayuu ka warinaya abubur abibur abi burda ibn abi yusuf alashcari abu burdana wuxuu yihi markaa halkan qaala wuxuu yihi abu burda oo in abi musa qaala li cabdullahi ibni cumara wuxuu igu yihi ibn cabdillahi ibni cumar asamicta miyaad maqashay abaaka aabaha yuxadisu xaal uu waramayo can rasuuli illaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay isagoo kaba warami fii shani saacati ljumuca bal saacadan jumcada shanigeeda iyo waktiga ay dee markaa la firayo ama ay kuba sugantahay isagoo wax kaba sheegaya rasuulkii ilaahay aabaha miyaad ka maqashay marka eeg saxaabigii cabdullahi bni cumar ayaa weydiinaya taabicigan abaaburda waa taabici abaaburda horeynu usoo aragnay صaxaabi cabdالlahi بn cumar markaa rasuulka ilahay de kamuu maqlen wax halkaa kuba tacalluqsanaa isagu leeya aabbaha isagoo rasuulka ilaahay wax kasoo naqlinayo kaba warinayo arrinkaa ku tacalluqsan miyaad maqashay qaala markaa wuxuu yihi abaaburda odhanay qultu waxaan nacam ha samictu waad maqlay yaquul xaalu ku qawlayo imaka xadiidka sanadkiisa ibn cumar inaga inooguma jiro ibn cumar markaa hadduu de xadiidkan abu burdu ka maqlay abu burdana abu musa alashcari waa saas weeyaan oo riwaayo صaxaabi warinayu taabici ka warinaya taabicina صaxaabi kale kama sii warinaya waayo kuma sugnaan tahay lakin inaga sanad ahaan inooguma jiro waayo sanadkeenu waa makrama can abihi can abi burda de can abi musa saasu sanadku inaga inoo noqonaya matnigii unbaa hadalka su-aashan iyo arrintan unbaa soo gashay weydiintani marka wuxuu yidhi abu burda samictu waan maqlay aabahay yaqulu xaalu ku qawlayo samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaqulu rasuulkii ilaahay baan maqlay xaalu ku qawlayo hiya saacadda jumcadu maa bayna an yajlisa waa inta u dhaxaysa an yajlisa inuu fadhiisto ama marka uu fadhiisto alimaamu imaamku manaa mimbarka uu ku fadhiisto weeye wuxuu fadhiisanaya waa khudba e markaa uu soo galana uu fadhiistaa si aadaabkii bal matalan loo aadaamo aadaabkii dee markaa isaga hortiisa laga laga aadaamayey marka inuu fadhiisto mimbarka inta u dhaxaysa ilaa an tuqdo salaatu ilaa salaada laga dhamaynayo oo macnaa saacaddaasi waa sad markii hore lahaydna isticaad ma jiro inay waktigaas oo dhan ku wada jirtona wada yahaydna ma aha ee waa in waktigaa kaba mido waa saaco khafiifo ah laga bilaabo markaa imaamku mi ama uu khadiibku uu mimbarka ku fadhiisto ilaa salaada laga dhamaynayo waktigaas weeye saacaddan saacatulijaaba ee jumcadu markaa waktigaasay tahay wakti duco la ducayso ruuxii markaa waafaqa waktigao dhan kuma wada jirtay in bay kaga jirtaaye dee ilaahay subxaana watacaala wuxuu weydiisanayay khayr ahaa waa u aqbalaya bal xadiidka markaa laba in yar baan halkan ku yar joogsanaynaa mid waa xadiid ahaanta midna waa xagga waktigan saacadda iyo waxyaalihii kuba yimi ta hore waxa weeyaan xadiidkani wuxuu kaba mid yahay axaadiisii muslim lagu naqdiyey axaadiistii raggii xufaada ee muslim kaba dambeeya sida daara qudni oo kale kitaab buu leeyahay dee horena aan wax uga soo naqnaqle markaa atatabuc la yidhaah la madbaceeyey bal matalan iyo alizaamaadna waa leeyahay kitaabkaas oo axaadiid bukhaari iyo muslim kuba sugan uu isagu kaga hadlay oo uu leeleeyahay markaa dee arrintoodii iyo dee markaa sixadoodan uu ku haystay iyo inay dee martabadooda gaadhsiisan yihiin ayuu xadiidkani kaga mid yahay tay markaa ku cileeyeenna waxa weeya daara qudni iyo markaa aimadaasi waxay leeyihin xadiidkani ma ahaaba xadiid marfuuca rasuulka ilaahay gaadhsiisan abu burdo kalaamkii bay kaba dhigayaan maqduc riwaayadka qaarkoodna abu muusa ayuun bay kuba joojinayaan taa waxay u yidhaaheen horta oy leeyihiin makrama can abihi can abi burda dariiqaas imakaan hayno ayaa xadiidku isagoo marfuuca inoogu soo arooray abu burdo dad badan oo kala duwan baa wax kaba wariyo weliba dadkii beledkooda ahaa aan beled kala ahayna dadkay isku beledka ahaayeen ahaaba waxaa kaba mid ahaa markaas oo dee abu isxaaq asabiici iyo rag kala duwan oo xadiidka markaa isagoo aabihii mawquuf ku ah ama isaga kalaamkii ayay dad kaleo weliba beledkiisa ahay uga aqoon badnaa ay kuba wariyeen marka horena waa taan sheegnay riwaayata makrama can abihi waxbaaba kuba sugan marka laba arrimood bay xadiidkii ku wada cileeyeen mid waa inqiaaco makramat ibnu bukayr aabihii waxbaba kamuu maqal bay leeyihin oo halkaa kala go- baa jira sanadkii arrinta labaadna idiraab bay leeyihiinoo dee kol abu burda laga dhigay kol abu muusa ayaa qowlkiisii lagaba dhigay qolooyinka kale ee bal iyagu xadiidka abu burda kama wariyeyna xadiidkii may rafcin bal markaa taas ba ay leeyihiin o xadiidkii ku cileeyeen markaa xadiidkani dee sixadiisii bay diidan yihiinba bal marfuucnimadiisii bay qolooyinkaa taa kuba cileeyey ay diidayihin horta taas baa jirta bal umuurta halkan imaam nawowi raximah llahu tacaala waa ka jawaabaya jawaabtiisana waan yar eegi doonaa waxa ay tahay wuxuu leeyahay arrinkan uu imika la yimi istidraagan daaraaqudni laba yimi qaacide isaga agtiisa macruuf ku hayd iyo muxadisiinta intooda badan buu ayuu ku dhaqmaya ama kuba socdoo ah haddii xadiidka riwaayadiisa uu markaa la iskuba khilaafo oo la isugu khilaafo inay bacd aruwaadna ay mawquuf kaba dhigaan bacdigoodna marfuuc kaba dhigaan ama la isugu khilaafo bacda ruwaad inay mursal ka dhigaan oonay saxaabigiisii sheegin badhna ay sanadkii xidhiidhiyaan ay mutasil kaba dhigaan wuxuu leeyahay dee daraqun iyo aktar almuxadisiin waxay horreysiiyaan mawquufnimaday horreysiiyaan hadday mawquuf iyo waqfiya rafci la isku qabto ama la isugu khilaafo tacaarudku kayba yimaado irsaalnimaday horreysiiyaan haddii irsaal iyo wasli arrinku yahay marka lakin wuxuu kaba cabiraya raximah llahu tacaala wahiya qaacidat ضaciifaة mamnuuca waa qaacida daciifa mamnuuco muxuu leeyahay waxaa صaxiixa usuuliyiinta iyo fuqahada dariiqadooda oo ay bukhaari iyo muslimna wuxuu ka dhigaya muxaqiq muxadisiin dariiqadoodii taa inay tahay oo ah in rafciga ziyaadatu hiqo weeye cilmi ziyaada agtiisa ku sugane kan marfuuca ka dhigay ayaa xukumkii yeelan ama kan mawsuulka kaba dhigay lianna ziyaadatu hiqa mar horna u soo maray lakin arrin baa jirta un imaam nawi taas buu yidhi kolley muslimna waxay kaba soo naqliyeen markii la weydiiyey arrinkan ama xadiidkan mudaakar ahaan laguma weydiiyey wixii kusoo arooray xagga saacata aljumuca iyo waqtigeeda inuu xadiidkani ugu mudan yahay ugu asaxsan yahay laakiin bal arrinkan uu nawowi sheegay raximah llahu tacaala oo ah inuu qowlka sawaabka yahay in marfuuca la horreysiiyo ama mutasilka kolley marka la eego cinda almuxadisiin iyo muxaqiqiintooda idlaaqa maaha sida sharxu nuqbiya aan kuba soo arinay ama taas waxa weeyaan un waxay eegaan oy taas xukm mutarida ma xukumaan oo yidhaahaan ama waqfigun baa horeynaya sanuu daaraquniya kaba soo naqlinaya ama irsaalka ama ziyaadatu siqa weeyo rafciga iyo taase waxay ku xidhantuun qaraa-inta kolba jirta marka kolba meel kastaba wixii qaraa-intaasi ay keenayso ee markaa raajixa noqota ayuun bay ku xukumaan oo de arrinkooda waa xaggii shaadkaba waa kuwa waxay ku fasiraan waa ninkii siqada ayo dadka wasaqsan khilaafa ama ka cadad badan marka arrinkooda waxa weeyaan waa tarjiixo kolay kan isagu ziyaadada siqada ay aqbalaana waa jirtaa kol ziyaadadii waham lagu tiiriyaana waa jirtaayo baltaa halkana waxay leeyihin jaanibka badani waa sida xaafid iyo idhaahaan ay kuba cileeyaan ee ruwaadii waxay u badan tahayba inaanu xadiidkani marfuuc ahayn oo bal tacliilkaasi waa jira dee imaamna muslim waa kan saxiix yeelaya qolooyin kaleo kala duwana qowlkoodu isaga qowlkiisa ay markaa isagu ayidayaan ee in badanna laakiin hadalkoodu taa waa ka duwan yahay waa xadiidka ay leeyihin marfuuc maaha bal taa xadiidka markaan soo dhaafno dee axaadiisii markaa bal nawowi meel kale wuxuu isagu kuba raajax yeelay xadiidkani axad asaxiixeyn buu ku sugan yahay oo saasuu imika tarjiixiisiiba tarjiixaan usoo noqon doonaa arrinka kale jira waxa weeyaan saacadani goortay tahy horta mid aan ogaano oo saacaddan waa laynoo qariyey oo si dee habeenkii laylatulqadriga iyo waxyaala dee tacyiin guudi inuu yimaado mooye bidabdi waktigeedii cid dabdin kartaa ma jirto arrin kalena way kuba sugnayd oo dadkii inay u ihtimaamaan oo ay ducadii badsadaan oo khayrkii lagu dadaalo haddii wakti gaara loo qabto waktigaasun baa la ducaysan lahaa inta kalena waaba la ihmaalin lahaa waa si dee laylatulqadrigaba qarinta laynoo qariyey laba yidhi iyadoo habeenne loo rajo badan yahay jirto haddana bidabdi habeenku waa kaas lama jazmin karayo habeenku waa kaa lama jazmin karayo arrinkuna wax maslaxa inoogu suganta waa in dee tobankii dambeba la wada dadaalo daacadii la badsado halkana dee kol haddii arrinku kaa yahay in waktiyada bal loogu rajada badan weeyo maalintii o dhan ruuxu waktiga uu ducaysan karaba uu ducaysaa kolley waa shay iska maqsuudo bal taasi malaa inaan taxdiidkeeda iyo tacyiinkeedaba la doondoonin waabay kuba habboonayde xagga marka la eego tacyiinka in aqwaal aada u badan baa jirta wala aan laba qowlun ka soo qaadayno aqwaashaas xaaf ibnu xajar kitaabkiisan aada u weyn naga musadhe kitaabkiisan aada iyo aada u weyn de waxa weeyaan markaa qaamusu suna fatxulbaari aad bu ugu tatabuca isagoo qowl kastaba sheegaya cidii tidhi iyo bal wixii mustanadkiisu yahay iyo waxaaba ka sugan iyo waxaan kaba sugnayn ilaa afartan in ka badan buu gaadhsiya mala haddii gaar loo saaro aqooshaasna ciddii lahayd iyo meelaheedii loo celceliyo risaalo roanba noqon lahayd siuu laylatulqadriga marku hadlayaba yeelo waanay fiican tahay oo dee aqwaashaas oo dhan iyo wixii la yidhi oo dhan iyo naqdigeed iyo niqaashkeedii waa ninkii sabir u yeeshaa safaxaad waxoogaa ay haba noqdeen oo wuxuu aada ugaba faa'iideysanayo marka aqwaashaan isu soo wada xoorino laba qowl baa meesha daliil ahaan ugu raajaxsan mid waa kan aan hayno ah salaada maalinta jumcada markaa imaamku fadhiisto mimbarka ilaa uu ka dhamaynayo dee kalaamka ku suganna waa taa aragnay bal dee aimada qaarkood hadday saxiix yeeleen muslimna inoo saxiix yeelay taasi waa qowl qowlka labaadna waxa weeye waa saacadda ugu dambaysa un maalinta ama casarka dabadii ee ilaa cadcaaddu ay kaba dhacayso labada qowl isagana xadiiثya cabdالlah iبn salaam iyo qolo ay warinayeen baa kuba sugan waana qowl isagana in badan oo ahlucilmiga kamid ay kuba tagaan labada qowl baa horta meesha jiro waxoogle aqwaasha kale waa inay barhkood istadaakulayaan barhkood waa laisu geygeyn karaaye labada qowl aan soo qaadanayna muhimku keebaa raajaxsan haddii aynu xadiidkan صaxiix yeelo oo saa muslim iyo ay kuba tegayaan nawiya ay leeyihin aan ka dhigno inuu xadiidka صaxiixa yahay kan baa ka raajaxsanaanaya kaasoo honata uu imaka imaam nawawi raximah llahu tacaala kaba cabirayo dee imaka oo ama kaba cabiro inuu sawaabku ama de qowlka صaxiixi kan yahay kolleyna waa axada صaxiixeyn buu kuba sugan yahay axad صaxiixeyn ama xadiidkood markuu صaxiixeyn kusugan yahay tarjaax la raajax yeelaano marka aan la naqdin xadiidka naqdi kuba iman ictiraad haddii xadiidka ama naqdi ku yimaado kolley wuu ka baxaya axaadiistii dadka muslimiinta ay qabuulka kula wada kulmeen ee de ahayd kuwa kale mid laga horreysiiyo kolley markaa kalaan baa taa jira bal taasi iyadu waa mid in badan oo aimada ka midna waxay raajax yeelaan xadiidka kale bal tirmidi baa markuu xadiidkaas soo qaada aktar ahlicilmi wuxuu utiriya inay qowlkaa kale raajax yeelaan oo saacadda dambe abu hurayra oo dadkii dee saacadda inoo wariyey kaba mid ahasa axaadiistiisa hor aan kuba soo aragnay oo cabdillahi bin salaam ay kulmeen ayaa xadiidkaasuu rasuulka ilaahay uga soo naqliyey inuu sheegay maalinta jumcadu inay saacadda dee ay ku sugantay yar ee ducada lagu aqbalaa cabdillahi ba wuxuu ku yidhi waan garanayaa saacaddu tay tahay oo wuxuu yihi ii sheeg oo haygala bakaynin wuxuu sheegay inay saacadda ugu dambaysa ay tahay ee casar markaasaa ishkaal buu muujiyey abu hurayra waana ishkaalkan doonaya inan kuba soo laabmo dee wuxuu yihi xadiidkay waxay ku timi wa huwa qaa'imun yusalli isagoo taagan oo tukanaya salaadaasna waktigii salaadaha la isu diiday weye wakti salaadeed maaha oo imika casarka dabadi waataynu soo marin axaadiistii kaba soo baxnay wakti salaad la tukada maha waa arrinkii cabdullahi ibnu salaam uu ku yidhi markuu xadiidkan ay soo soo qaadeen aba hurayra wahuwa qaa'imun yusalli buu yihi wakti salaadeedna waktigaasi maaha wuxuu ugu jawaabay aba muusa alashcari xadiidka lagu soo qaado rasuulka ilaahay axaadiistiisa dee miyaad maqaynu rasuulku yihi ruux hadduu fadhiyo salaad uu sugayo salaad buu ku jiraa waagi ninkii isagu fadhiye salaad sugaya imaka waadaad masjidkii fadhido casar dabadi waad fadhiisato maqrib aad ku tukantid waad leedahay inta ajrigii salaadood nin tukanayaa tahay waa sidii axaadiistii kale aynu soo maray ti weye waxa la arkaa inuu abu hurayra intaa kuma qanciyo taa kuma fatwan jiray bal markaa in labadaba ishkaalka ku imanaya xadiidka wahuwa qaa'imun yusalli haddaan idhaahno markaa imaamku memberka ku fadhiisto ilaa uu salaadii ka dhamaynayo de marna salaad baaba la tukanaya lakin intii khudbadii wakti salaadeed maaha oo salaad lama tukanayo casarka dabadiina bal markaa taasi waxay noqonaysaa un in qaa'imun yusalli danna aynu bal masalan dee lagu awilo un ruuxa ama salaad sugaya ama dee cibaadada ilaa maa dumta caleyhi qaa'iman muwaadaba iyo taas baa laguma fasiraayo dee ruuxa isagu baryada iyo ducada iyo dikriga kuba jire daa'imayo inuu noqdo waayo labada waqti waba khaasatan khudbadiyo taasi midba salaadna bal khudbada waa taa aynu insaadka aynu maqalay layna faray oo xataa ducadii waa wax lagaba aamusayo allahuma in la yidhaha dee labada khudba inta udhaxaysa iyo intaa uu mimbarka ku fadhiyo hore iyo dee marka uu khudbadii dhameeyo ama mimbarkii kasoo dhaadhacay ilaa salaadii laga baxayo waa waktiyo u furan weye uu ruuxu ducaysan karo inta khudbada laakiin la dhegaysanayo dee ducadiina magax jidaysan maaho aan sidiiba tii laba diiday bal markaa waxaan leeyahay aqwaalihi faraha badnaa ee soo arooray labadaa qowl baa ugu raajaxsan labadooda marka la kala raajax yeelana dee ciddii xadiidkan cilaysay oo dhami waxay raajax yeelayaan saacadda ugu dambaysa markaas maalinta inay tahay bacd alcasr ama saacadda casr ugu dambaysa inay tahay sababto xadiidkan kalaamkaasaa ku yimi walow kaasi aanu صaxiixayn aanu kuba sugnayn lakiin haddana kaas dee waxa kan ku yimi waa kumay iman oo labadooda marka tarjiix loo baahdo dee ciddii xadiidkan صaxiix yeeshay kanay raajax yeelan sida nawiya dee ama muslim iyo dee dadkaas lakiin haddii xadiidkan cilada aan soo sheegnay oo cilo dee muctabari ay kuba timaado qowlka raajixi muxuu noqonayaa taas walow aan leenahay dee kolley arrinku wuxuu ahaa in ducada la badsado oo maalintii oo dhan ba la wada dadaalo qarintan laynoo qariyo waxba aan la isku sii aan loo sii doondooninba bal waktiga aan garto waktiga aan taxdiido ee adiga maxaa lagaaga fadhiya da inaad maalintaas ducadii badsato iyo ilaahay baryadiisi aad badsato baabu fadli yawmi اljumucati jumcada maalinteeda fadliga ay leedahay u baabkiisii yahay وxdثnي xرmلة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يuنس عن بن شهاب قال أخبرني عبدالرحمن الأعرج waa magaciisii markii dhaweyna waa tan soo haynayba أنه سمع أbا هريرةa يقuل قاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم خyر يوم maalinta ugu khayر badan oo طلcت عaليه الشhمس cadceedu ay soo baxdo maalinta ugu khayر badan oy cadceedu korkiisa soo baxdaba ama طلcت فيhi الشhمس ba dhacay yowm اljumacati maalinta jumca weeye oo ayaamaha oo dhan maalinta ugu khayrka badan waa sayid alayaam waa yowm اljumuca fiihi yoomkan dhexdiisa khuliqa la abuuray aadamu nebi aadam wa fiihi yoomkaa jumcada dhexdiisa udkhila la geliyey aljana waayo khaarij aljana lagu abuuray markii ruuxdii la geliyey dabadeed isagaa la geliyey markaa jannada wa fiihi yoomkaa dhexdiisa unba ukhrija minha ama dee jumco labaad ha noqodo kii aan ahayn ama jumcaha naftiisii oo de waa jumco aan jumcayaasheenii ahayn oo kolley kaba dheero dee jumco aan kii adduunka ahayne ama de bal waxay ma ma jazmin karno ma garan karno inuu yahay jumcada nafteedi tii jannada la geliyo in haddana isagoon weli dhammaan laga soo saaray oo dee wakti dheerna kolley waa jiray una waktigaa wax loo diiday ee ay ku noolaayeen ee nahyigina haddana ay markii dambe uguba dhaceen oo waa jumco antiina lamid ahayn xagga waktigaan iyo inay dee jumco kaleba ahayd be isaga adigu laga soo saaray manaa ujeeddadu khasaa'isteeda ama ay leedahay taas baa kaba mid ah welina xadiid kalea dariiq labaad وxadثna qتaybة بن سعيد qال xadثna المغيرة yعnي الحزاaمية عن أbي الزناaد عن الأعرج عن أbي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل خyر يوم dلcت عليه الشhمس يوم الجuمعة bal kolley snadka cid cusub ma jirto مغيرhaasna waxa xizاamku waa awowgiisa dambe uno awowgiisa dambe oo nin qrayشha waa ti an habe markaa xizaamna lahayn waa magacyo xaraam iyo waa dee magacyo ay kala leeyihiin qrayش iyo ansaaro xizaamna quraysh buu kuba badnaaye bal taa weeye lakiin arrin baa imika halkan noogu sugan oo markay xizaam iyo xaraam noqoto magacyo un ay noqoto labaduba imika saxiixayn iyo muwadac way ku sugan yihiin oo markay magac noqoto xizaamna waa ku sugan yahay xaraamna waa ku sugan yahay labada saxiix iyo muwadac inta badan aad bay isugu dhowdhowyihin saddexdoodii laakiin marka ay nisba noqoto alxizaamiyi iyo alxaraamiyi labadiba way jiraan alxaraamiyi iyo alxizaamiyi labadiba way jiraan alxizaamiyi un baa ku sugan bukhaari iyo muslim kuma sugan ee alxaraamiyi kuma sugna alxaraamiyi walow dad reer bani xaraam oo nisbadaa yeelan lahaa ay jiraan haddana iyagoo mansuuban bay dhicin nin keliya oo kitaabka mahal meelaha ugu dambeeya kuwa iman doona xadiis dheer xadiis abilyasar kaas baa inuu ma alxizaamiba ma alxaraamiba ma aljudaamiba khilaaf jira oo lakiin inta kale waxa weeyaan waa xizaami un wax xaraami iyada ma jiro taas baan leedahay waana tan imakaan hayno nin kaleo ibrahim la yidhah ibnlmundirna alxizaami waan kusoo maray ninkana mugiira alxizaamiyi baa ku arkayna bal kolleyna dee horena waan u sheegnay lakiin maxaa jira oo dhacay tadriibu raawi nuskooyinkiisa oo dhan ama taqriibu nawowi intaan aragnay imay tadriibka horta nuskooyinkiisa intaan arkay o dhan dabcaadkiisii kala dunaa alfiyada suyuudi iyadna dabacaadkeeda iyo sharaxyadeeda oo dhan ba sharaxyadeeda inagoon kala reebin sharaxii suyuudi dee kolley isagu sharxay albaxru ladi zakar waxaan filayaa waxaa la hayaa halkaa may gaadhin lakiin sharxeen dadka kale ay sharxeen oo dhan ayaa waxaa dhacay in ah in bukhaari iyo muslim waxa kuba sugani inuu yahay alxaraamiyi he alxizaamiyi aanay ahayn taqriibka la madbacaysan tadriiburaawina waa sida kuba sugan taas alfiyada suyuudina waa sida kuba sugan oo wa kul ma fi dayni wlmuwada fahuwa alxaraamiyu bira dabda ila ladi ubhima can abilyasr ba alfiyada waxaana ay tahay ma garan karo meeshu ka bilaabma waayo de anigu makhduudaad ma haysto ma taasna ma waddankeena ma laha lakin waxaan leenahay waa khada kolley meeshu ka bilaabmay ma garanayo qolooyinka shuraaxda iyo qolooyinka tadriib madbaciya waxoo dham ay isku wada raaceen kolley kamay dhicin suyuudi iyada taasi shaki kuma jiro nawowina kamay dhicin o nawowi xataa muqadimada kitaabkiisa fususha ugu horreeyu sharxiisa ku leeyahy de waxaa kusugan dhamaanba alxizaamiyi wey ayaa kusugan irshaadkiisa waxaa ku sugan alxizaamiyi weye bal imika dhawaan waxa la madbaceeyey sharax uu leeyahay taqriibki oo sakhawi sharaxa sakhawi oo kale isaga caadi sawaabkii baa kuba sugan ee waa sharaxan tadriibka la madbacaysan matkan la madbacaysan iyo alfiyada suudiya sharaaxdeeda oo dhan taasba weeyaan oo dee sharaxdina xataa sheekan imika jooga sheekh maxamed cali adamna waa si qoraa ber dhawadoodna xajkii aan kulanay de horena waan ugu qoray taas ayaaba maalin dhawayd baan haddana dib aan meesha uga wada hadalay oo taasoo dib u qortayba taas muhimka waxa leeyahin waa khada mooye halku ka bilaabmay isagaa maalintaa markaanu kulanay lahaa de qolay reer jabuutian aan ku wada soconay ba mankan oo de lahaa maxaad umalayna halku khadaasi kaba yimi kaba bilaabmo de warmayaan lakin meesha waa khada jira uno aan sheekada kaba dhicina lakin indhaxa kaba bilaabme muhimka waa tan aan hayno san baana sawaaba oo yacni alxizaamiye can abi zinad can alacraj can abi hurayrata an الnabiya salى الlahu عalيه wasalam qala anahu qaal khayru yawmi dalacat calayhi الshamsu ywm اljumucati fihi khuliqa aadamu wafihi udkila اljana wafihi ukrija minha marka maxaa inoo soo kordhay walaa taquumu saacatu saacaddu ma dhacayso ilaa fi ywmi اljumucati maalin jumca un mooye oo marka saacadduna maalin jumca un baa qiyaamaduna la oo suurta marka la afuufayo weeye ee qiyaamadu ay dhacaysa waa yom jumco saasaa dee xadiid ay kuba timi inagu dee taasi xataa dawaabta iyo bahaimta iyo maalinta inay subaxda jimcaha intaan cadceedu soo bixin oo kale ay dheg taagayaan oo de maxaa dhici doono taasoo de marka cadceedu soo baxdo waa laga badbaaday inay qiyaamadu dhacde bal markaasi waxa weyna haddaba xadiidka fadl jumca way noogu sugantay horta mid weeyaan oo isagaa dee ayaamaha usbuuca ugu fadli badan ayaamaha sanadana waxay in badan oo ahlucilmiga comidi ku tagaan maalinta carafa inay ugu fadli badan tahay kollayna waxaa iyaga ku xambaaray taa walow xadiidkani khayru yawmin dalacat calayhi shams uu keenayo dhammaanba inuu ugu fadli badan yahay xadiid kaloo kuba yimi oo inaanu jirin maalin ilahay agtiisa kaga fadli badan maalinta carafa taas baaba jirta waana jiraan oo culimada qaarkood kuba tegay xadiidkan daahirkiisa oo kan horreysiiyo yihi isagaaba wax kasta de macaha xataa maalintaasna kaba fadli badan waayo xadiidkaasa xadiid bay laba socotay xataa maalinta fidriga iyo maalinta adxa iyo isaga ka weyn oo ka mudan maalinta jumco arrin kalena way jirtaayo halkan sheekuna raximah llahu tacaala uu ku yar baxsinayo ah culimadii de arrimahan fadli jumcaan kaba hadlayna laakiin aadam jannadiisii in laga soo saaray oo kale iyo qiyaamo dhicitaankeedii iyo bal matalan umuurahaasi bal janno gelindeedii iyo abuurkiisii hadday fadli noqoto janno laga soo saaray ma fadli bay noqonaysaa maalintu leedahay qiyaamo dhacday waa say bacdigood balmadka halkan oo qaadiciyaad ba wuxuu leeyahayba ikhraaju aadam iyo qiyaam saaca fadiila laguma tirinaye arrinku waxa weeyaan umuuraha waaweyne maalinta jumcada dhacay in la caddeeyo laakiin kolley taa ibnulcarabi oo kale caaridihiisa waa kaga jawaabaayo wuxuu arrinta ay tahay dhammaanba waa fadayl waayo aadam soo saarkiisa janno laga soo saaray dardin iyo fogeyn may ahayba waxaa loo soo saaray kollay arrintii loo abuuray oo maxaa ka dhashay dee duriyadan ambiyadii lahayd ee rusushii leh ee saalixiintii leh iyo taas oo kale adduunyadana camirtay inay beermaan taasaa loo soo saaro taasi waa fadiilo hadday tahay qiyaamu saacana saacadda dhicitaankeeduna dee dadkii ambiye iyo sidiiqiin iyo awliye dadkii adigu saalixiinta iyo mu'miniintii jazahoodii iyo karaamadoodii baaba lasoo dedejinaya maalintaa muuqanayso la siinayaa karaamadoodii iyo jazihii iyo jannadii baaba la gelayaa iyadna waa fadiilo weyno arrinku dhammaanba waa wada fadiilo un hadday xataa soo bixintaa iyo taa tahayba dee sia qaadiciyaad arrinku maahay waa saa ibnucarabi iyo ay yidhaaheen bal qolooyinkiina sharaxaysana masale u yar wado oo ah markii ismuqaaranaynaya maalinta jumca iyo carafo keebaa fadli badan haddanu yidhaaho naagtiisa ku idhaaho waxaad iga furantahay afdala ayaa misana teebaa la odhan bal taas ka dha waa masale iska qariibe idinkaa yar eega doodo sharaxaya wixii kolley xagga madaabahaan iyo la yidhi waa qoraya baabu hidaayata hadi lumaliyan ljumca ismaan lahayn ba waktiganaad soo gaari doonta halkaan soo gaarsiya hore isaga jooji baan lahay lakin allah subxana wa taala alam halkaa inoo jooga